صaيiحaة waa arin shay caynahoo muuqda oo qadarkii intuu qaadanayay la eg taasi waa iska صaxiix taasi waa iska صaxiix masalan laba inan buu lahaa isla markaa guri iyo gaari isku qiimaana wuu ahaa suri hebella waxaan siiyey gaariga hebella waxaan siiyey daarta ayaan dardaarnay hebella gaariga hebella daarta hortu taasi dhinac waa ka saxiix buu yidhi laakiin tabtaqiru ila ijaaza waxay u baahan tahay laakiin inay ogolaadaan inay ogolaadaan ayay ubaahan tahay sidaa sax haddaan qabano maxaa yeelay dee ujeedooyinkiiba isku khilaafayo waxaa laga yaabaa gaarigan iyo gurigan inaan isku manaafic ahaynoo mar gaarigu wax roon yahay oo mar gurigu intifaac roon yahay oo ayaa laga yaabaa sidaa daraaddeed ijaaza ayay u baahan tahay saanigu wuxuu leeyahay waxaa ka horjeedaa maya waxba uma baahna xuquuqdoodii shaygaa laga tegey shaygaa tarikada qiimaheeda ayay hayday caynteeda ma ahayn mar hadduu qof waliba qiimihii qiimihii uu helo waa soconaya wallahu aclam watasixu wasiyadii waxay ku ansaxdaa bilxamli urjiif in la dardaarmo way ku ansaxdaa wayushtaradu waxaana la shardeeyaa infisaaluhu inuu soo socmo xayan isagoo nool waktina uu ku soo socmo yuclamu la ogaanayo wujuuduhu jiritaankiisa cindahaa waktigaa dardaaranka agteeda uu jiray waxau sheekhu leeyahay wasiyadu waxay ku ansaxdaa shay majhuul ah oo laga jaahil yahay sida xamli iyo uur oo kale oo masalan ninkuu yidhaahdo waxaan dardaarmayaa yacanii neefkaa xoolahaahi wuxuu caloosha ku sido oo ama uu uurka oo keliya un dardaarmo ama uu maca hooyadii raaciyo way ku bannaan tahay iyo xataa waxaanu dhiibi karayn iyo wax ka lumay iyo yacani way u sugan tahay qofku inuu dardaarmo waxaa haddaba la shardiyaa buu yidhi wasiyadu markay xamliga ku ansaxaysa ee urjiifka dardaarankiisu ansaxayo waxaa loo shardiyaa infisaalu xayan waa inuu soo baxo isagoo nool infisaaluhu xayan bimacnaa isagoo nool waa inuu soo baxayo uu soo dhashaa liwaqtin yuclamu wujuuduhu cindaha dee wakti la og yahay inuu jiray markaa dardaaranka waa inuu ku yimaadaa xilli la ogaan karo inuu xilligii dardaaranka jiray waa inuu ku soo dhashaa isagoo nool markaas ayuu dee noqonayaa shay dardaaran gala oo musaabihigii markaasuu ku dhawoobaya masalan dee markii ay addoon iyo wax aynkaasa ay ahayd ee uurka ay ku siday dee iyadu waa lixdii bilood iyo tafaasiisha aynu soo marnay weeye haddii masalan dee xoola ay tahayna dee dadka ehlu khibraha ah ee aqoonta u leh ayuunbaa la weydiinayaa kuwaas ayuunbaa dabeedna sheegi kara xilliga uu ilmahaa ama neefkaa dhashay la odhan kara xilligaa dardaaranka ugu jiran iyo ma jirin ayaga ehlu khibraha iyo dadka aqoonta ulan baa loo celinaya markaa taas ayuunbaa shardi ah infisaaluhu xayan isagoo nool inuu soo baxo liwaqtina uu ku soo baxo yuclamu laogaanay wujuuduhu cindaha xilligaa inuu jiray inuu joogay wa bilmanaafici manaaficna way ku ansaxdaa wasiyadu wakadaa bihamaratin midhana waa kula mid aw xamlin ama uur sayaxduthaani soo darin doona fil asaxi asax haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahi wasiyadu waxaa kaloy ku ansaxdaa manaafic siday acyaanta ugu ansaxdo ee shay cayntii loo dardaarmo odhanayo shayga gaarigaasaan dardaarmay gurigaasaan u dardaarmay neefkaasaan u dardaarmay siday acyaantaba ugu bannaanayd bay manaaficdana ugu bannaantay gurigaa manfacadiisa ayaan u dardaarmay gaarigaa manfacadiisaan u dardaarmay addoonkaa manfacadiisa ayaan u dardaarmay yacani way iska bannaan tahay taasi maxaa yeele manaaficdu de waa wax ciwadba la qaabilin karo oo wax la qaabilin karo sidii acyaanta oo kale kadaa saasoo kale waxay ugu ansaxdaa dardaarankii in la dardaarmaa midho iyo uur iman doona iyo uur iman doona geedkaasi wuxuu midhayn doonaa hadda midho ma lehe wuxuu midhayn doonaa aan u dardaarmo neefkaasi wuxuu ulaysan doono ee uu rimi doono dhali doono ayaan u dardaarmay sida sax haddaan qabano way iska bannaan yahay maxaa yeelay wasiyadan iyo shaygan dardaaranku wujuuh fara badan oo qarad iyo kada ay ku jirto ayuu iska ixtimaalaayoo dadka ayaa loogu dhimrinayaa markaa shay macduum oon hadda laba haynin dardaaranku wuu ku ansaxaa sida uu shay majhuuloo laga jaahil yahay ba ugu ansaxayey taanigu wuxuu leeyahay ma ansaxayo oo tasarufkiibaa dee wuxuu keenaya wax lagu tasarufayaa inuu jiro de halkana ma jiro markaa ma ansaxayo bisigu qowlka asaxa ka soo horjeeda leeyahay wabiaxadi cabdayhi labadiisa addoon midkood inuu dardaarmaano waa bannaantay wabinajaasati nijaase inuu dardaarmaano waa bannaantay yoxilu uxalaliya alintifaacu bihaa in lagu intifaaca wadaalika misaalkeelkelbin mucallamin waa ay wax la baray wa zablin iyo qashinkii ama gudaafadii wa khamrin muxtaramatin iyo khamrin muxtarama xurmo leh waxau sheekhu leeyahay waxa kale ku ansaxdaa shay mubhama shay mubhamahoo aan la cayimin way ku ansaxaa dardaaranku oo waa maxay dee laba addoon buu leeyaho mid kamida inuu idha mid kamida ayaan u dardaarmay laba awr baan leeyahay mid kamida ayaan u dardaarmay inuu yidhahdo saa u ibhaamiya way si ansaxaysa maxaa yeelay dardaaranku dee shay laga jaahil yahayba waa ku ansaxaysay oo shay yar qarsoonna ma raadaynayo markaa ibhaamka yar qarsoonkaasi waxaana cayimayo ninka waalidka ayuunbaa cayimayo odhanaya haa wasiyadiiyo dardaaranki u qaado waxa kalay ku ansaxdaa buu yidhi binajaasati nijaasana way ku ansaxdaa in la dardaarmo laakin yaxilul intifaacu bihaa dee waa inay wax nijaasa oo intifaac geli kara ay tahay wixii nijaasa ahaada laakiin waa inu intifaac geli karaa oo waa maxay ka kelbin mucallamin dee waxa weeye masalan waa ay wax la baray oo kale ayga wax la baray way ku banaanay yani waa shaygu waa nijaas laakiin waa shay wax la baray oo intifaac buu leeyahay oo waa lagu ugaadhsanayaa oo waxbuu kuu ilaalinayaa mar haddii uu sidaa yaho kelbi mucallamo wax la baray uu yahay walow nijaas ahada in la dardaarmaa way iska banaantay kelbi mucallami dee ikhtishaasna waa gelayo qofkan u gaar yahay isla markaa dee waana wax laga dhexlayo ikhtisaaska maalkana waa la iska dhexlaa waxa ikhtisaaskii qofka uu ku gaarka yahayna waa la iska dhexlaa wazablin watasiixu binaxwi zablin zabligana way ku ansaxaa zabligu waxa weeye waa gudaafadii ama qashinkii siiba yani waxaa digooyinka iyo waxyaalaha noocaas ahee masalan beeraha iyo loo isticmaalo ee sidaa nijaasa iyo gudaafadaba iyagana in la dardaarmaa way bannaan tahay ama masalan dee harag mayto oo kale oo la megdinayo masalan bakti dee waxaa hilib ama wax baktiye oo loo qaadayo xayawaan iyo masalan bisaas iyo waxaad haysato ama eyo waxaad haysato aada u qaadanayso yani shayga waa shay nijaas ah laakiin intifaac buu leeyahay mar haddii hadday waxoogay diga ay halkaa u tuulantahy ama waxoogay qashin ahoo masalan dhulkii wax ka tarayo zaracii ay ka faa'iidayaan dee wuu dardaarmi karaa oo shay intifaac buu leeyahay zaracii ayaa lagu nafaqaynayaa taa dardaarankeeduna waa ansaxayaa wa khamrin muxtaramatin khamro muxtaramo ah khamro xurmo leh iyadana dardaarankeedu waa ansaxayaa oo maxay tahay khamrada muxtaramada ahi khamrada muxtaramada waxaa la dhaha masalan waa wax casiir la yska tuujistay oo marka hore casiirnimo looga jeedo dabeedna intuu khamiray khamri noqday labiidkii oo kale dabiibta ayaa laga tuujinayey mar haddii khalnimo loo samaystay khamrada waxay dhahan waa khamra muxtaramada ee khamro xurmo yar laba yidhahdaan laakiin marka horeba haddii khamranimo loo samaysto ayada hayr muxtaramaa la yidhaha waajib waxaa in la daadiyo walow awsaa hadduu dardaarmo bikelbin ay ayuu dardaarmay min kilaabihi aydiisa ka mida otiya axaduhaa midkood ayuunbaa la siin fain lam yakun lahu kelbun haddaanu ayba lahayna laqad dardaarankiisaasi wax iska laaqiya ayuu noqonayaa walow kaana lahu maalun hadduu maal leeyahay iyo kilaabun ay wasaa bihaa oo aydii uu dardaarmo oo ama bibacdihaa barkeed uu dardaarmo falaasaxu asaxa way nufuuduha inay dardaarankaasi fulayo wain kaurad haba badato oo waqalal maalu maalkuna ha yaraadee waxau sheekhu leeyahay hadduu nin dardaarmo ay ka mida ayaalkiisa wuxuu hi ninkaa hebel la yidhaahdo waxaan u dardaarmay ay markaa aygaasina dee waa aygii lagu intifaacaya masalan kii wax la baray ee ama zarac ilaalinayey ama lagu ugaarhsanayey ayuu u dardaarmay markaa ay unbu ihi aydiisa ka mida ninkana ay waxoogaya buu leeyahay oo codiya kaa waxaa la siinayaa ama cadaa wuxuu siin axadaa midkood ayuunbuu siin ama codiya waxaa la siinaya ninkaa loo daray axaduhaa midkood ayuunbaa la siin axaduhaa aydaa midkood oo ninkan ninka dhintay dhexlayay ayuunbaa mid kamida siinaya oo u dooraya haddaba haddaanu ayba lahayn buu yidhi ay lagu intifaacaba ma lahayn xilligaa uu geeriyooday laqad wasiyadiisaasi waxay iska noqonaysaa wax laaqi ah wax laaqiya ayay iska noqonaysaa oo dee ay loo soo iibin maayo ilaa ayga in la kala iibsadaa may banaanayn marka ay in la soo iibiyo ayaan suurtagal ahayn markaama haddaanu ay u joogin wasiyadiisa iyo dardaarkiisa shay iska laaqia ayuu noqonayaa walow kaana lahu maalu wakilaabun haddaba wuxuu lahaa maal iyo ay xoolana waa leeyahay ayna waa leeyahay wasaa bihaa dabeedna aydii oo dhan buu nin u dardaarmay aw bibacdiha ama barkeed buu nin u dardaarmuu yihi saddex ay ama afar ay baa ninkaa hebel u dardaarmay fal asaxu nufuuduhaa asax waawey dardaarankaasi inay fulayso oo ninkii aydaa la siinayo dee muntafacay wax taraysaa waase goorma waa la siinayo waa fulaysaa waa in kaurad waqala lmaal walow aydaasi haba badnaato xeradhan ha ahaato maalkiisuna haba iska yaraado oo tee dhegley raashinaba ha ahaada maalka u haystaaye aydaa hadduu barkeed dardaarmo ama uu dhammaanteed wada dardaarmo waa la siinayaa oo dardaarankaasi waa soconaya maxaa yeelay dee waxaa la doonayay uun marka masalan ninkani wax dardaarmayo wixiisa saddex marka loo qaybiyo laba ahaani inay dadkan dhaxalkiisala u hadhaan meel ka midana uu dardaarmo dee maal yar walow dheglay raashinada ha aatee ayaa boqol ay ka qiimo badan maxaa yeele aygu waxa qiimaha uu leeyahay ma jirto markaa sidaas ayuu leeyahay waa ku fulaysaa dardaarankaasi oo kuwaas ayuunbaa la bixinayaa ayadaasoo dhan inta kale waa usaaraysaa taaniga markaa qawlka asaxa ka hor jeeda wuxuu leeyahay me waxaa laga soo qaadayaa ninaan wax hoolaa lahayn dabeedna aydaa saddex meelood marka loo qaybiya meesheeda ayuun bay wasiyadii ku guntamaysaayoo ayuu la kurinayaa isagu saas ayuu leeyahay walow awsaa hadduu dardaarmo biablin durbaan ayuu dardaarmay walow isagiina waxaa usugnaaday ablu lahwin waa waxaanay tumaan yani kuwan yani baanboydaiyo ayuu aada ugu egyahay ablu lahwin iyo waablun yaxilu lintifaacu bihi wuxuu leeyahay mid dheel iyo ciyaar loogu talagalay iyo mid ay xalaan tahay in lagu intifaaca oo ka lagu intifaaco waa maxay ka dabli xarbin dee waa bahalkaa la tumayo xilliga dagaalka waxajiijin iyo dabliga baaqa xumilad waxaa lagu xambaaray cala taani ka labaad ee walow awsaa hadduu dardaarmo biabli lahwi laqad wasiyadiisaasi waxba kama jiraan ilaa an salaxa inuu usuubamo lixarbin dagaal aw xajiijin aba baaq in usuubamo mooyaane laqwi bay noqonaysaa waxau leeyahay sheekhu ninkii sii dhimanayay ayaa wuxuu dardaarmay dabli dabligu waxa weeye waa waxaan la tume ee la garaaco siiba kanay markaa meelahan gashadaan ee ay baanboydu ku garaacdo baduba iyo baalka yar yani kaa weye markaa durbaanu baynu iska odhanaynaa ayuu yihi ninkaa hebel ha la siiyo waxaanu leeyahay dabli lahwi iyo dabli ay banaan tahay in lagu intifaaca mid lahwi oo dheelka iyo isagu waxaa lagu tumo heesaha iyo imtixaanka oo lahwiga ay ciyaarta iyo dheelka loogu talagalay iyo mid ay xalaal tahay in lagu intifaaca oo ka ay xalaasha tahay in lagu intifaaca waa dabli xarbin waa kaa dagaalka la garaaco dee beriyaa horaa la garaaci jiray imka waxba lama garaace ama waa dablu xajiij xajiijna waxa weeye waa beryaha hore dee awrta la rarayay dee qaafilooyinka iyo ummadu israacayeen ayaa dee marka la degayo iyo marka la guurayo iyo durbaan baa jira in la garaacdo oo markaa marka dee la kacayana waa la guurayaa ka dhigan marka la degayo la soconayana waa la degayaa ka dhigan ayaa jiray markaa labadaba ninku waa leeyaho kan dheelkan iyo wax lagu tuntana ninku waa haystaa kan kale ama dagaalka loo tumo ama baaqa lagu sameeyana labadaba waa haystaa dabeedna wuxuu mid ka mida ayuu dardaarmo u uhi ninkaa xaba durbaanaha la siiyo xumidat cala fani dardaaranka waxaa lagu xambaaraya unka labaad ee isagu xalaasha ah ee ama kaa dagaalka ama kaa baaqa ah ayuunbaa lagu xambaarayaae kaa baase ibtilaysan isaga lagu xambaari maayo maxaa yeelay dee si dardaarankiina u ansaxo isla markaa ninkani dee abaalmarin buu doonayaa tawaabuu ilaahay kaga doonayaa dee wuxuu abaalmarin ka helo oo lagu ummaddu ku intifaacayso ayuunbaa markaa dardaarankiisii loola kici ee mid dembi uga socdo loola kici maayo walow awsaa biabli lahwi haddaba hadduu dardaarmo kaay lahwiga iyo dheelka ayuu dardaarmo uhi ninkaa xabadaa gitaarka hala siiye buui laqad laqwi bay noqonaysaa dardaarankiisasi leanna waa macsiyo waataynu nihi waxa dardaarankuna macsiyo ma galo leanna baalkani in la burburiyaabay ahayd gebigiisaba iibkiisana waataynu soo marnayoo waxaa lagu dheelayo ma bannaanayn qawl baa lahaa may haddii la burburiyo oo wuxuun ka soo baxayaan maali iibkiisu waa ansaxayaa haddii kalena ma ansaxayo laqad bacsiyo lawasiyadiisi laqwi bay noqonaysaayo macsiay noqonaysaa ilaa an salaxa lixarbin aw xajiijin inuu dee u suubamayo oo laga dhigi karayo durbaankii dagaalka ama kii baaqa ogeysiinta guuritaanka iyo digitaanka in laga dhigan karayo mooyaane kuma banaana faslu fi lwasiyati bizaa'idin cala hulus wa fii xukmi ijmaaci tabarucaati maksuusa fasalkan wuxuu inooga hadlayaa sheekhu bal qofkii oo dardaarma saddex meelood wax ka badan saddex meelood wax ka badan dardaaranka waataynu soo tilmaannayoo mar waxaa loo dardaarmaa cid dhaxalka wax ku leh marna waxaa loo dardaarmaa ajnabi cid aan dhaxalka wax kulahayn cidda dhaxalka wax kule marka wax loo qof dhaxalkiina wax kule haddii wax loo dardaarmo waxaynu idhi waxay ku xidhan tahay inta kale dhaxal kale in wax loo dardaarmo inay ogolaato hadday ogolaadaanna waa soconaysa haddii kale ma soconayso cidda ajnabiga ana ee aan iyadu dhaxalka wax ku lahaynna waxaa la shardiyaa inaan saddex meelood ow meel aanay ka badanin maalkiisa markaa wuxuu sheekhu uhi yembagii waxa habboon an laa yuusiya inaanu dardaarmin biagtara wax ka badan min hulusi maalihi maalkiisa saddex meelood marka loo qaybiyo meel wax ka badan inaanu dardaarmin baa habboon fa in zaada hadduu kordhiyo oo waradda alwaarifu kii dhexlayeyna uu celiyo intii ziyaadada ahayd badalat waa buraysaa fi zaa'idi intaa dheeraadka ah waa ku buraysaa ee wain ajaazahu hadduu banneeyo fa ijaazatuhu bannayntiisaasi tanfiidu waa fulin wa fii qowlina cadiyatun maya waa bixin mubtada'atun oo la bilaabayoo hadda ninkan ka timi waalwasiyatu biziyaadatina laqwun bay iska noqonaysaa waxa uu leeyahay sheekhu waxa habboon oo fiican inaanu ninku dardaarmin meelkiisa saddex meelood marka loo qaybiyo meel wax ka badan inaanu dardaarmin ayaa sunnahoo wanaagsan maxaa yeelay xadiidkii saxiixayn waa garanaysaan uu sacd ibn abilwaqaas yidhi rasuulka ayaa isoo booqday sanadkii xajatulwidaac u dhacay aniga oo xanuunsanaya waxaan ya rasuulalahi waad aragtaa xanuunkay haya aniguna waxaan ahay buuhi nin xoolo u saaxiibaho xoolale in qurun baanan dadna leeahay oo cid kalena ma jirto haddaba maalkayga saddex meeloodow laba ma sadaqadaystaa buu yidhi wuxuu idhi maya hadda wuxuu idhi fa shadru kalabadh ka waran wuxuu idhi laa maya kalabadhna ha sadaqayn waxaan uhi fa hulud haddaba saddex meeloodow meel kadhig wuxuu hi ul markaa wa ulu kaiirun aw kabiir ul ha ulku waa badan yahay ama waa weyn yahay ayuu markaa rasuulku raaciyey markaa sidaa daraaddeed ayay dhaheen waxaa habboon inaan laga badinin weliba waxa uu sii raaciyey inaad ka tagta dadka ku dhaxlaya ayagoo aqniyo ah oo xoola haysta ayaa kaaga khayr badan inaad ka tagta ayagoo fuqaraahu dadka dawarsanaya dee markaa dardaari kan mooyaane qofka ilaahay hanti uu siiyey marka horay u habboon tahay inuu waqfi iyo wax dee aakhiro u anfacaysa kasii samaysto oo bar ka waqfiyo baru ka sadaqadaysto tanaynuise maanta dul taagannahay waa dardaarankii uun inkastay nasiib darratoo maanta dadka loo qariyayo aada arkayso ummad boqol guri leh oo aan mid qura ilaahay hortii geysanin oo ka dhimanaya oo qaaraan abaal ugu haynaay uga dambaynayan xisaabtoodiina isaga ay qiyaamaad saaran tahay marka haddaba yanbagii an laa yuusiya biaktari min ulusi maalihi fain zaada haddaba hadduu kordhiyo saddex meeloodoo meel ayuu ka kordhiyey saddex meelood baynu nidhi meel ayuunbuu dardaarmi karaa laakiin intiibuu ka kordhiyey waxaynu soo tilmaanay intaa korarsiimada ah ee uu saddex meelood u meeshii dhaafiyey masalan saddex milyan bay hayd wuxuu ka tegey dee milyan iyo shan boqol sududkii milyan buu ahaa milyan iyo shan boqol buu dardaarmay shantaa boqol waxaa la weydiinayaa dadka warasadiisa ha dhaxlaya ayaa la odhanayaa saddex meeloodoo meel buu xaq u lahaayoo waa milyankaa shantaa boqolee dheeraadkuu ku darayna miyaydun iska sii dayno dardaarankaasi idin ku socon mise waydun ishortaagi oo dhaxalkaydi ku darsan iyagaa la doorgelinaya haddii markaa fain zaada hadduu ka kordhiyo buu yidhi sududkii buu ka kordhiyey waradal waarisu ninkii dhexlayena wuu celiyo wuu diiday intii dheeraadka ahayd batalad way buraysaa fi zaa'idi inta ka dheeraadka ah saddex meeloodoo meesha inta ka dheeraadka dardaarankuu ku buraya ijmaac ahaan maxaa yeelay waa xaqiisii waa xaqiisii oo way ku buraysaa mar hadduu isagu sortaagay batala fi zaa'idi waa intaa haddaba wain ajaaza buu yidhi waa baneeye masalan dad wada qaangaadahoo wada caqligoodu caadi yahay waana way baneeyeen waxay idhahdeen shantaa boqolla waanu ogolayaa dardaaranka ayana ha raacdo halkaasay haddaba khilaaf geliyeenoo ay leeyihiin sii dayntaa shanta boqol uu sii daayey ee uu ogolaaday ninkan dhaxlayaa ma dardaarankii unbuu fulinayaa kawdha mise isagu wuxuu bixiyey weeye markaasaa qowlka hore wuxuu leeyahay faijaaze wain ajaaza hadduu baneeyo faijaazatu banaynta shanta boqol uu sii daayey tanfiidun waa fulin kii muusiga ahaa ee dardaarmaya tasarufkiisii unu fuliyey ayay noqonaysaa tasarufkiisaasina wuxuu ku taagnaa dee ijaasa iyo banayntaa wa fii qowlin cadiyatu mubtada'tun qowl baa wuxuu leeyahay maya e bacdamaaba ninkaa shanta boqol ayuu muusiga ee dardaarmayay ay u socon weyday isaga halkaasay kaga joogsatee waa wax bixin ninkan waaridkaa ka bilaabantuu isagu bixiyey shantaa boqol wafii qowlin cadiyatun mubtada'atun min alwaarisi bay ka bilaabantay xaggiisa ayay ka timi saa markaa shuruuddeedii ayaa loo fiirin waalwasiyatu biziyaadati lagwun qowlkan haddaynu ku soconno qowlkanunba hadalkaasi daba socdaa wafii qowlin cadiyatun mubtada'atun weeye waa istiismo la bilaabay oo ninkan waariskii imika isagu uu bixiyey wlwasiyatu biziyaadati lagwin intan dheeraadka haddaba dardaaranku dardaarmayna iska laqwi weeye ee ninkani wuxuu bixiyey weeye markaa qowlkan dambuunbay daba socotaa hadalkaasi wa yuctabaru lmaalu maalkana waxaa la fiiriya yowma almowti maalinta dhimashada waqiila waxaa le yowma alwasiyati m maalinta dardaarank ayaa la fiirin waxaa isweydiin leh laba xillaa kala jira xilli uu qofkani dardaarmayey iyo xilliguu geeriyooday markan maalka la leeyahay loo eegayo waxaanuu dardaarmay waa maalka saddex meeloodoo meel la odhan galayaa waa xillima qowlka hore wuxuu leeyahy wayuctabarulmaalu yowma almowti maalintaa uu geeriyooday ayuunbaa maalkiisa la fiirinayaa oo dabeedna la odhanayaa waar maalkiisi maanta waa imisa waa intaa oo wuxuu dardaarmayna waa inti waa intaas saddex meeloodka markaasaa la eegayaa oo masalan haddii uu dardaarmo isaga oo dee masalan boqol dollarba haysta ayuu dardaarmo wuxuu dhintay isagoo kun dollar haysta imika ayuunbaa kunkaasunbaa suluska loo eegayaa saddexda boqol laga bixinayayo xogayga oo xilligaa u geeriyoodun baa la eegaya xilligu dardaarmay maalka laga fiirin maayo waqiila yowma alwasiyati maya ee maalintuu dardaarmay ayuunbaa maalka laga fiirinaya misaalkeena waa la dabagedinayaayo boqolkii dollar unbaa la odhan maxuu sulus ah oo waxaanuu dardaarmay sulus boqol dollar suluskeed ma yahay mise ma aha ee xaggan dambe la eegi maayo boqolkaasi leeyahay isagu wa yuctabaru waxaa laga fiirin min asulusi suluska waxaa laga firay ayda noqoday cidqun xorayn culliqa bilmowti geerida lagu xidhay iyo wa tabarucun nujiza la gooyey fii maradihi intuu xanuunsanayay ka waqfin iyo wahibatin iyo wacidqin iyo waybraa'inba weeye waxaa ku wanaagsanaan lahaa in maanta fiqiga addoonka in laga saaro maayo addoonba ma jiro dadku moo fahmayaanba marka ilaahay addoon keenay in dabeetna lagu soo celiyo kutubtaba addoonunbaa ka dafa oo weliba ugu axkaam adag aan la fahmaynba wuxuu yidhi sheekhu wayuctabaru min asulusi aydan cidqun culliqa bilmowti dardaaranka waxaa laga fiiriyaa sulus baynu leey saddex meeloodoo meel ayuunbaa loo eegaa inuu yahay waxaa kaloo sulus ahaan loo fiiriyaa o la yidhaha saddex meeloodka ma ku jira cidqun culliqa bilmowt hadduu ninku masalan addoon uu lahaa oo addoonkiisii markaa uu yidhaahdo markaan geeriyoodo ayaad xor tahay markaan geeriyoodo ayaad xor tahay buu yidhi waxaa loo fiirinayo xagga suluska ayuunbaa looga fiirinaya oo masalan hadduu addoonkaasoo keliya lahaa dee addoonka saddex meeloodoo meel baa xoroobaysa markaa had iyo goorale waa keeda kutubta yaryar waa ku aragteen baan filaya markay umuwaladada iyo kala sheegayaan mudaberka mudaberka waxay dhahdeen isagu sulus buu ka xoroobaa mudaberada umuwaladana waxay dhahdeen ra-sumaal bay ka xorowdaa markaa haddii addoonka xornimadiisa geerida lagu xidho yidhahdo idaa mitu fa anta xorun see kaa mudaberka ha weeyaan suluskuunbaa laga firinoo hadduu sulus noqdo wuu xoroobaya wasiyada ayuunbuu la nooc yahay wa tabarucu nujiza fii maradihi waxaa kaloo suluska laga fiiriyaa tabaruc iyo waxbixin uu jaray intuu xanuunsan nujiza macnaha tanjiizku waxa weeye waa cadamu tacliiq oo markaan waxba lagu xidhin isagoo xanuunsanaya oo maradulmowtkii ku jira ayuu wax bixiyey hebel kunkaasaan u hibeeyey ka waqfin wuxuu ihi daartaa waan waqfi wahibatin wuxu uhi kaa gaarigaasaan u hibeeyey wacidqin addoonkaa waan xoreeyey wa ibraahim wuxu uhi kaas milyan baan ku dhahay waan ka daayey waanu xanuunsanayaa wax allayaaliyo wixiina waa wuxuu wada gooyey dardaarana ma aha wax mucallaqana mahay waa wuxuu wada fuliyey nujiza tanjiis uu ku sameeyey wada fuliyey oo waxa wuu waqfay kan wuu himeeyey kan wuu xoreeyey kan wuu ka daayey tabarucaadka noocaas ah ee xilligaa qofku uu xanuunsanayo dhaca ayagana waxaa laga fiiriyaa uun sulus baa laga fiiriya xagga suluskaa laga eegaa oo qofku inta uu nool iyo inta uu fay fayo qabo wuxuu leeyahayba hadduu wada bixiyo badhna waqfo badhna bixiyo badhna xoreeyo badhna sii kala daayo cidina ma qabsan karto laakiin mar hadduu maradulmowt ku jiro xanuunkii uu ku geeriyoonayo hadduu ku jiro meel unbaa maalkiisa loogu ogolay inuu ka bixiyo ama ka dardaarmo ka waqfin wahibatin wacidkin waibraahim waida jtamaca marka ay kulmaan tabarucaatun waxyaalow hor alla geystay baa kulmay mutacalliqatun bilmowti oo geerida ku xidhan wacajaza huluu saddex meeloodkiina way ka caajistay bal waa adeegay faintamaxaba hadduu badax tirma alcidqu xoraynta uqraca waa loo qorin aw kayruhu xoraynta waxaan ahayn baa badax tirmay qusida hulu huluska ayaa loo qaybin aw ama huwa cidqi iyo wakayruhu baa kulmay qusida bilqiimati qiimo ayaa loogu qaybin wafii qawlina yuqadamu lcidqu faraynta ayaa la horumarinaya waxa uu sheekhu leeyahay waxa kulmay dardaarankiisii waxa ku kulmay tabarucaad waxyaalo uu hor alla geysanayo oo geerida ku wada xidhan mutacaliqa bilmowt wuxuu dardaarmay iyo wuxuu bixiyey ninkiina fii maradi mowt buu ku jiraa wacajasa ulus uluskina wuu ka caajisay macnaha sidii uga caajisay saddex meelood meel way ka badatay wuxu weeyaan saddex meeloodoo meel way ka bateen oo uluskii ma wada oofinayo waxan bal waa adeegi wuxu uhi fain tamaxada alcidqu haddii ay cidqigu badax tirmo haddii ay yihiin addoommaha xorayn qura hadday tahay wuxu uhi markaan dhinto xor baa tihin tobaneeye addoon buu lahay wuxu uhi markaan dhinto xor baa tihin uqurica waa loo qori tuuri uun hadday saddex ahaayeen uu yihi saddexdiinu waa xor baa tihiin waa loo qori ridi oo kaay loo qori ridku u soo baxo ayuunbaa xoroobaya hadday saddex ahaayeen hadday labiya ahaayeenna inta ulus ka noqoto ayuunbaa ka xoroobaysa uqrica fain tamaxada hadduu badax tirmo oo waxaanu sameeyey ee geerida ku xidhani cid qura ay tahay fain tamaxada alcidqu hadduu badax tirmo oo xorayn keliya u yahay uqrica aw ayruhu tamaxada waxaa badax tirmay tabarucaatun ayruhu ayruhu wixi waa tabarucaad aan xorayn ku jirin qusida ulu uluka ayuun baa loo qaybin oo qiim ahaan baa loogu qaybinaya ama miqdaar ahaan sidii masalan dee tarke dadkii daynta lahaa loogu qaybinayay masalan wuxu hi ninka hebel la yidhaahdaa waxaan siiyey waxaan u dardaarmay boqol ninka kale hebel la yidhahna konton baan u dardaarmay ninka kale hebel la yidhahna konton baan u dardaarmay xoolihiisii markii la eegayna saddex boqol bay noqdeenoo boqol weeye uluskii saddexdii nina muxuu dardaarmay mid boqol midna wuxuu dardaarmay konton midna konton waxa ka bixi karaana waxa weeyaan waa boqol keliya waa loo qaybin oo kii boqolka u dardaarmay konton baa la siin labadii uu min kontonka u dardaarmay min shan iyo labaatan baa la siin usida ulusku waa caynkaa aw huwa wakayruhu haddaba waxa kulmay cidqigii iyo huwa cidqigii iyo wakayruhu ayaa kulmay masalan wuxuu hi ninka hebel addoonka hebel la yidhaha waan xoreeyey oo u dardaarmay ninka zayd la yidhaahna masalan boqol buu leeyahay buui qusida uluskaasunbaa bilqiimati isna loogu qaybin qiima ahaan ayuunbaa loogu qaybinaya marka aw huwa wakayruhu waxa kulmay baanu nihi cidqigii iyo kayrkii wuxuu dardaarmay masalan ninka hebel la yidhaha addoonka hebel la yidhaha waan xoreeyey buui ninka zayd la yidhahdaana boqol buu leeyahay waxaanu nihi labadooda qiim ahaan ha loogu qaybiyo oo masala hadday qiimuhu boqol yahay uluskuna haddii masalan uluski waa boqol addoonka qiimihiisuna waa boqol zaydna boqol buu u dardaarmay markaa addoonka miskiin ama hadduu qiimi addoonku boqol yahay addoonkana niskii baa xoroobi ninka zayd la yidhahna kontonun baa la siin saasuu boqolku markaa noqonaya labadooda cidqigiina bar baa laga soo qaadaya kii kale wax loo dardaarmayna bar baa isna loo soo qaadaya wa fii qowlin yuqadamu lcidqu qowl wuxuu leeyahay cidqiga ayaa loo hormarinayaa ow munajazatan bay ahaatay mid la jaray een iyadu geerida ku xidhnay qudima alwalu falwal midna miduu ka horeeyaa loo hormariya xataa yatima hulusu intuu hulusu ka dhamaystirmayo wuxuu hi masalan tabarucaadkaa ruuxani mutacalliqatu bilmowt geeriday ku xidhnay kani waa munajaza oo wuxuu xoreeyey wuxuu waqfiyey wuxuu sadaqadaystay weeye qudima alwal falwal midna midku ka horeeyo ayuunbaa laga hormarin xataa yatima ulus intuu ulusku ka dhamaystirmayo hadday xoraynta horreysay waa la waa la sii dayn waqfigaa ku xigay waa la sii dayn midba miduu ka horeeyey ayuunbaa lagu ayuunbaa lagu xigsiinayaa wallahu aclam marka waxau sheekhu yidhi haddii ay dardaaran ku kulmaan tabarucaad macnaa waxyaalo qofku uu hor aan la geysanayo oo ku xidhanna geerida saddex meeloodoo meel maalkiisana ay ka badato oo tuluskii uu ka yaraado haddii xorayn khaliga ay tahay waa loo qorinaya uqrica buuhi haddii masalan xorayn iyo wax kale ay isu jiraan tuluskii ayaa loogu qaybinaya haddii uu masalan aanu cidqi ahayna tabarucaad kale yahayna suluska ayuunbaa loogu qaybin waxaasayuunba xagga qiim ahaan ama miqdaar ahaan laga fiirinaya suluska loo qaybinaya intii sulus noqota ayuunbaa dabeedna baxaysa ama waxaa kale iyo hadday cisqigu kulmaana qiim ahaan ayaa loogu qaybinaya qowlna wuxuu leeya yuqadamu lcisqu ayaa la horumarinaya oo munajazatun tabarucaad munajaza ayaa kulmay qudima alawalu falawalu midba miduu ka horeeya ayaa la horumaray xataa yatima sulusu inta uu suluska ka dhammaystirmayo tabarucaad munajaza oo iyaga aan mawdka lagu xidhin ee la gooyey masalan xorayn iyo waqaf iyo sadaqaysi oo go-aan oon mucallaq ahayn ayuu sameeyey midba midku ka horeeyaa laga horraysiinaya ilaa inta uu suluska ka dhammaanayo wixii markaa suluskaas gaadhi waaye ee ka bataa macnaha warasadii bay u hadhayaan oo dardaarankii ma noqonayaane intii la dhexlayay bay noqonaysaa fain wujidad haddaba haddii la helo dufcatan mar keliya ayaa la helay wataxada aljinsu jinsiga shaygaasina waa midaysan yahay ka cidqiqa cabiidin waba addooma xorayntood ow ibraahi jamcin ama qolo beriyeelkood iyo saamaxaadood uqrica fi cidqi xoraynta waa loo qori tuurayaa waqusida fii gayrihi gayrkiina waa loo qaybin waxau sheekhu leeyahay haddii masalan tabarucaadkaa munajasga ah ee go-aan ee aan iyagu mucallaqa ahayn ayaa mar qura ayaa la helay dufca mar keli ah oo mar keliyana waxay ku wada dhici karaan laba arrimood uun imaa in isaga ay ka timi oo masalan in la weydiiyo oo la yidhaahdo waxaa miyaad samaysay miyaad kaa xoraysay miyaad ka sadaqadaysatay miyaad ka waqaftay oo u yidhahda haa isagu ka jawaabo ama wakaalo masalan inuu qofna u wakiisho sadaqo qofna waqfi u wakiisho qofna cidqi u wakiisho dabeedna uu dadkii uu kalada ahaayo wakiisho hal mar ay wada ridaan wixii markaa tabarucaadka haddii mar qura la wada hela buri wataxadal jinsu jinsigooduna uu isku mid yahay ka cidqi qacdiidin masalan waa addooma xorayntood oo shantii addooneed lahayd miyaad xoraysay haa buuhi ama shan nin buu kala wakiishayoo mar qura ayay wada xoreeyeen oo ibraahim jamcin ama jamac buu beri yeelay oo addoommada wuxu uhi waan idin wada xoreeyey mar qura ama wuxuu yidhi waan idin wada beri yeelay buu yidhi oo waan idinka saamaxay wuxuaan idinku lahaa uqrica fi lcisqi marka ay xorayntahay waa loo qori ridayaa si aanay u imanin addoon ba inay midba barka xoroobo xadiidka imaamu muslim uu wariyey ayaa wuxuu ahaa nin ayaa wuxuu xoreeyey lix addoonoo uu lahaa markuu sii dhibanayey maal kalena muu lahayn dabeed rasuulka ayaa u yeedhay markuu yeedhay baa saddex qaybood buu ka dhigay oo labada qori buu ka dhigay waa u qori riday labadii qorigii usoo baxayna wuu xoreeyey afartii kalena addooma ayuu ka dhigay markaa haddii mar qura la wada hela buui oo jinsigooduna isku mid yahay tabarucaadka waaba cisqa cabiid ama ibraahim jamcin jamac buu saamaxay oo wuxuu kulaa uu ka beri yeelay actaqtuk waan idin xoreeyey bu addoomada yidhi dadkii wax kulahaana wuxu uhi waan idinka beri yeelay uqrica fi cisqi markay xorayntahay waa loo qori tuuraya waqusida fii kayrihi qiim ahaan ayaa loogu qaybinayaa marka ay kayrkii tahayna markay masalan ibraha iyo beriyeelkaa tahayna dee qiim ahaanun baa loogu qaybinayaayo masalan haddii waxaa lagu wada lahaa dee ay sinaayeen ay isku mid ahaayeen mid walba suluska ayuun baa la odhanaya inteebuu noqonaya masalan midba boqol ba midba laba boqol baa lagu lahaa wuxuu haystay markaa lix boqol ba iyaguna saddex bay ahaayeen waxaanu ku lahaana lix boqol be dee midba boqolunba markaa ee ka saamaxmaya labada kalena waa lagu yeelanaya wain ikhtalafa hadduu jinsiga tabarucaadku iskhilaafo oo watasarafa u kalaa u ay tasarufaan fain lam yakun fiiha cidqun haddaanu ku jirin qusida suluskii waa loo qaybin wain kaana haddii cidqi ku jiraan qusida in suluskii ayaa loo qaybinaya wa fii qowlin yuqadamu lcisqu cisqiga ayaa la horumarinaya waxau leeyahay sheekhu halkii ay waxaynu idhi haddii mar qura wixii la wada helo tabarucaadkii oo jinsiguna midoobo halkan wuxuu yidhi tabarucaadkii mar baa la wada helay oo mar bay wada dhaceen laakiin jinsigooda ayaa kala duwan oo siday ku suurto gelaysaana dee waa inay nimadu wakiishay tasarufaanoo mar wixii wada ridaan masalan taa hore misaalkeedaasi tan dambe weyn misaalkaasi ku siiyeyo taa hore ayada mar hadduu jinsigoodu isla mid yahay isagunbaa mar wuxuu odhanay waan idin wada xoreeyey ama waan idinka wada saamaxay laakiin tan dambe markay jinsigoodu iskhilaafsan yahay ayay laba un ku iman kartaa mid in la weydiiyo oo la yidhaahdo masalan waar sadaqada iyo waqafka iyo hibada iyo xoreyn isku jinsi weeyaan ma adiga ayaa sameeyey ha uu yidhaahdo ama inuu masalan dhowr wakiil samayso mid uu yidhaha qofkaa wuxuu hibe mid kalena yidhaha shaygaa iibi mid kalena yidhaha shaygaa sadaqadayso oo weliba ka iibkana iib jaban oon qiimihiisa aan kasi uu yidhaahdo markaasay hal mar wada sameeyeen taasay ku iman kartaa iyagoo waxaan jinsiga tabarucaadku ay iskhilaafsan yihiin isla markaa dufcaana wada dhacaan wuxuuhi markaa hadday iskhilaafaan jinsiga tabarucaadku oo waxaa tasarufay qaar wakiila ninkan muusiga dardaarmay qaar wakiishay baa tasarufo mar wada riday wuxuu leeyahy haddii aan cidqi ku jirin ee masalan ay yihiin waxani hibe iyo sadaqa iyo waqaf iyo wax noocaasa weeye wax cidqi la yidhahda kuma jira quslida tuludkii waa loo qaybinoo xagga qiimo ahaan ayuunbaa lagu qaybinaya o intay tulus noqotaa ayuunbaa waqfi iyo sadaqada gelaysa iyo hibadaba oo saasaa loogu qaybinaya wain kaana hadduu tasarufkaa wakaalada cidqi ku jirana quslida tuluskii waa loo qaybinayana oo labadoodiiba sidaynu hore usoo sheegnay waa loo qaybinaya oo cidqigana intii kaga hagaagtuunbaa ka xoroobaysa addoommada xaggan kalena intii tuluska ayana kaga hagaagta ayuunbaa tulus ahaan ubaxaysa oo intii kasoo hadhayna waxay noqonaysaa wax la dhaxlo oo dhaxalkii iyadu gala wa fii qawli yuqadamu lcidqu qawl wuxuu leeyahy cidqiga iyo xoraynta ayaa la horumarinaya walaw kaana low cabdaani hadday laba addoono sugnaadaan faqad oo keliya saalimun iyo wakhanimun ma la kala yidhaahdo fa qaala uu yidhaha dabeed in ctaqtu saaliman haddaan haniman haddaan xoreeyo fa saalimun xorun weeye uma intaa dabadeed ayuu ctaqa haniman fii mawtii xoreeye cataqa wuu xoroobaya walaa iqraaca wax qorituurina iman maayo wuxuu sheeku uhi masalan nin baa laba addoon buu lahaa oo keli ah keli adaari wuxuu uga jeedaa bimacnaa addoommo kale ma lahayn addoommo kale ma lahayna maal kale wuu lahaya addoomuunbuu labadaa lahaa magacyadoodana waxaa la kala odhan jiray buu ihi saalim iyo hani dabeedna tacliiq buu sameeyo wuxuu markii hore yidhi haddaan hanim xoreeyo saalimna waa xor oo way isku xidhan yihiin haddaan hanim xoreeyo kan kalena isna waa xorobaya waa raacaya dabeedna isagoo sidii ah ayuu xanuunsaday xanuunkii uu ku dhintay ee maradulmawtkiisa noqday ayuu hanim addoonkii la odhan jiray ku xoreeyey maxaa ku xidhnaana haddaan hanim xoreeyo saalimna waa xoroobaya meeshiina waa maradulmawt baa soo galay oo dee sulus wixii ka badan looma ogola cataqa addoonkaa hanim la yidhahdaa wuu xoroobayaa oo isagaa horta xagga xornimada ku horreeyey walaa iqraaca wax labadoodana loo qori tuuri maayo labadoodana loo qori tuuri maaye kaa horreeyey ayuunbaa xoroobaya maxaa yeelay haddii loo qori tuuro dee waxaa dhici karta in xornimadii ay saalim usoo baxdo saalim hadday usoo baxdana waxaa dhacaya inuu khanim addoomoobo hadduu khanim addoomoobana kan kale ma xoroobayo dawrkii ayaa meesha iyo tasalsuskii baa ka soo gelaya waana weliba masalada marka maal kala jiro ee dee u mid ahaantood uun suluska noqonayo weeye haddii aan labadooda madax kalama jirin dee khanim inta sulus kaga hagaagta ayuunbaa ka xoroobaysa walow awsaa hadduu dardaarmo bicaynin xaadiratin buu dardaarmay hiya iyadu ulusu maalihi maalkiisa uluskii wa baaqiihi baaqigiisana qayb waa maqan yihin lam tudfac kulluhaa ilayhi loo dhibi maayo fi lxaali xilligan wala saxo anahu laa yatasalladu kuma dirmi maayo cala tasarufi fi ulusi aydan uluskana ku tasarufi maayo waxau sheeku leeyahay haddii masalan shaksi ayaa xooluu lahaa kaba soo qaad saddex gaadhi buu lahaa saddexda gaadhi waysku qiimo isagoo laba ay ka maqan yihiin midna uu la joogo labadii baabuure kalena misaal ahaan maqan yihiin ayaa kii xaadirka ahayee joogay buu u dardaarmay لشخص ولو أوصى بعين حاضرة هي ثلث ماله أي شخص ودردارنا صدح لبابنا مثال كان واسكو قيمه وباقيه غيب مالك انتي سيكرنا وامقنتهي والله ما هيو هذا قوبتا ما تشوفتوه وصدح لبابور بينكم مثالين ايه midna uu joogo labana maqayin isku qiimahana ah ogobay markaa dee baabuur baa sulisahoo dardaaran ahaan loogu ogol yahay markaa kii joogay ayuu shaksi u dardaarmay intii kalena waa maqantay lam tudfac cayntaa hadda joogta kulluhaa dhammaanteed ilayhi loo dhibi maayo ninka u dardaarmay fi lxaali hadda maxaa yeelay waxaad dhici kartaa dee intii maqneed labadii baabuur ee maqnaaba inay dee aafa ku dhacdayoo dee ayba baaba-een baaba dhici karta ama gubteenba ayaa dhici karta maxaa markaa la samaynayaa dee inta intii kala imanayso waa inaan gacanta loo gelinin walasaxu anahu laa yatasalladu cala tasaruf fi thuluth isagii ninkii loo dardaarmayna yacni ku dirmi maayo laa yatasallad ku dirmi maayo cala tasaruf fi thuluth waa bal haddaba waa hagaagaydi ka yeelaye bal tan un haddaba saddex meeloodoo meel uuna siiya haddaba kolba miyaan ka yaraysanaya ama kanoo dhan baan wada qaadana labada kalea fayoobaan lahaa ama de haddii labadaa kaleba la waayo kanun baan saddex meeloodoo meel qaadan lahaaye meeshaydaa aan ku shaqaysto aan ku tasarufaya ii dhiiba taasina ma banaano oo ku dirmi maayo maxaa yeelay dee isagu qofkani loo dardaarmay qaadashada uu suluska qaadanayaa waxay ku xidhan tahay inay dadkii dhexlayeyna helaan saddex meeloodow laba ahaan inay iyaguna helaan markaa ninkii waaridkaa dhexlayena dee la odhan maayo shaygan jooga saddex meeloodow laba adigu ku tasaruf la odhan maayo maxaa yeelay halkaana waxaa dhici karta shaygii maqnaa inuu bad qabo oo shaygani dabeed ninkan loo dardaarmay uu leeyahay sidaa daraaddeed baan markaa midkoodna aanu shaygii ku tasarufaynin inta kaa maalkaa maqan ama laga helayo ama dee laga waayayo faslun fii bayaani almaradi almakuufi waalmulxaqi bihi waxaynu soo tilmaanay qofku marka uu xanuunsado ee marad maradka makuufka la yidhaha ku dhaco ama marad ulmowt in aan loo ogolayn saddex meeloodow meel wax ka badan maalkiisa inuu ku tasarufo looma ogola haddaba waa kee xanuunka iyo waxa la haleeshiiyey ee keenaya qofkii in intaa dheeraadkaa laga mamnuuco ee la odhan karo qofku markuu xaaladdaa ku jiro ayaan loo ogolayn saddex meelood meel wax ka badan inuu dardaarmo ama inuu bixiyo ku tasarufo xanuunkaa noocaasa baynu caddaynaya idaa danannaa markaan u malayna buu yidhi almarada xanuunka makruufan mid cabsi loo geeri looga cabsanayo lam yanfud ma fulayo tabarucun bixin zaada cala sulusi ka kordhay saddex meelood meel ka kordhay fain baraa hadduu bogsado nafadahu nafada waa fulayaa wain dananaahu haddaan u malayno hayra makuufin mid aan cabsinayn oo famaata u dhinto fain xumila cala alfaj'ati geerida haddii kada lagu xambaaro nafada waa fulaya wailaa haddii kale famakuufun waa marad kii marad makuufka ahaa waxau sheeku leeyahay haddii aan xanuunka u malayno makuuf macnaha mid looga baqanayo geeri inuu qofka ku keeno xanuunka hayaa waa xanuun looga baqanayo geeri inuu ku keeno dee xanuunna waa xanuun iska caadiyo qofka gaws yar xanuunay iyo madax yar wareeray iyo waa xanuunno caynkaasa midna waa mid aynu ka shakano sir war madaxinka kici maayo marka wuxuu leeyahay sheekhu markaan xanuunka u malayno mid makuuf oo geeri looga baqanayo lam yanfud tabarucun zaada cala thuluth mar haddii xanuunkiisa aynu sidaa u aragno tabaruca iyo waxbixinta ka dheeraadka ah saddex meeloodoo meel ma fulayo saddex meeloodoo meel wixii ka dheeraad ah ma fulayo mawquuf ayuu noqonayaa wuu ka xajirisan yahay intaa maxjuurka markaynu soo tirinaynay dadka tasarufka laga xajiriy waxay qofkaa xanuunsanaya lixaqi lwarasa ayaa loo sharay oo saddex meelood meel wax ka badan kuma tasarufi karo fain bara bu hi haddaba bal waynu ka joojinay markii hor u xanuunsanayey ayaa masalan wuxuu haystaba kasoo qaad saddex milyan markaasaa wuxuu yihi laba milyan baa ninkaasi ama aan u dardaarmay buu yihi horta milyan wuu isagu waa iska soconayaa milyanka labaad baynu joojinaynaa fain baraa hadduu bogsado nafada wuu fulayaa milyankii kale waxaa la odhanayaa siiya dee ciddii uu siiyey waayo qofkii waa saaxi oo tasaruf buu leeyahay markaa wain dananahu hayra makuufin ninkii waa xanuunsanayaa xanuunkiisiina midaan cabsi lahayn on geeri looga cabsanayn baanu aragnay famaata dabeedna ninkii waaba qurbaxayba waxna wuu bixiyey intii uu xanuunkaa yar ku jiray waxna waa bixiyey saddex meeloodoo meeshii ka dheerna wuu bixiyey fain xumila mawtkaa haddii lagu xambaaro cala lfaja calaa mawti lfaja haddii mawtulkaflow lagu xambaaro le war ninka balaayin baa kusoo booday xanuunkii hore maaha e de iska u yar dawaqsanaaun ama goos baa yar xanuunaye war ninka wadnahaysa ama balaayo kalaa ku dhacdun haddii la yidhaahdo mawtul- mawtulkaflaa ku dhacay haddii la yidhaahdo nafada tabarucaasi wuu fulaya oo dee xanuunkiisi xanuunkii wax lagu xajrinayey ma aha geeridana dee waa xaggee alun bay kaga timi xanuunkii lama xidhiidsanayn wa ilaa haddii kaloon fujca lagu xambaarin ee waa xanuunkii oo soo socday masalan dee markii hore calooshun baa yar xanuunaysayo dabeedna wuxun baa laga wadaco calooshaa socotay dabe maalin dhan bay soconaysa ama laba cisho fa makuufun xanuunkaasi waxa uu inoogu cadaaday geeridaa ula xidhay inuu xanuun makuufa yahay idan mar haddii xanuunkii uu saa noqday oo aan mawdkii fajca lagu xambaarin ee uu soo jiitamay xanuunkiisaasi waa makuuf waa kii cabsida lahaaye xajrinta keenayey markaa suluka wixii ka dheeraada waynu joojinaynaa suluka wixii ka dheeraada markaa waynu joojinaynaa walow shakaknaa haddaan ka shakina wuri fii kownihi aindiisa makuufan uu yahay lam yahbut ku sugnaan maya ilaa biabiibayni xurayni laba abiib oo xor a mooyaane cadlayni oo caadiliin ah mooyaane waxau sheeku leeyahay haddii masalan aynu ka shakina xanuunkan ninkii waxbuu bixbixiyo dabeedna waxbuu kala faraga xanuunkiisina waynu ka shakinay war ninkan imanka macaadiba xanuunkan hayaan waa xanuun yaroo iska caadi ah oo waxaanu bixiyey macaadiba mise ninku walay waa maradkii makuufka haba hayo oo dee saddex meeloodoo wax ka badan looma ogola saddex meeloodoo meel wax ka badan looma ogola niyaabaa la isku qabtay lam yahbut ma sugmayo inuu makuuf yahay inaan makuufayn ilaa biabiibayni biqowli abiibayni laba abiib hadalkood mooyaane laba dhakhtar hadalkooda maku sugnaan karaa xorayn oo xore cadlayni oo caadiliin ah maxaa yidhi xaq aadami ayaa ku tacalluqay oo wuxuu wuxuu dhex warwareegayaa dee ninkan loo dardaarmay iyo kii waaridka ahaa ee ninkan dhexalgiisa lahaa marka waa inuu laba dhakhtar oo markhaati gal ah waa inay yihiini markaa dumar iyo nin iyo laba dumarah iyo kuma sugnaanayaan haddii aan dee waxani wax markaa dumar meelo hoose ka hayo oo dee dumarun ay ogaan karaan aanu ahayn markaa rag unbaa laba nin oo dhakhtarraah oo caadiliin unbaa lagu kaaftoomaya wa min almakuufi haddaba xanuunkaa makuufkaa waxaa ka mid a quulanjun baa ka mid a wadaatu jamin baa ka mid a wa rucaafun samboor baa ka mid a daa'imun iyo waysaanun suman wadi tacriifka haddii marad sidaa daraaddeed ba markaa intay iskaga tegin tacriifki ayuu way qaarkood jiriyeen wixii lamidana markaa waa looga qiyaas qaadanayaa ka waa qabsinkii isagu wuxuu kana ku fasirayaa waa raashinkii oo masalan xiimaha tiibbay daatu jambidu waxaa leey waa waa nabar markaa dhinaca markaa qofka kaga dhacayo xaggaa hoose oo biwajacin shadiid dabeetana markaasi yadaa ku furmayaano uu ku halaagsamaya qofku daatu jambintuna waa tiibaydi wa rucaafun rucaafku isagu waa gororkii ama samboorkii waa waxaa dhiiggaa ka imanaya sanka daa'imun oo joogto ah haddii masalan dhiig yaroo dee qofka marmar way ka yimaadaan haddii kaasi uu iska dhiig yar yahay dhaxa dhibaataa ma laha laakiin hadduu joogto yahay ayuu dhibtiisa leeyahay beri dhaweyd baa nin dhaktara oo dhakhaatiirtan qaliinka ka mida ayaa waxaa sankaasi unbaa dhiig ka furmay ninkii dhakhtarka maanu catowgiisii la yaabnay waar maxaa kugu dhacay baanu dhis odiga intaa dadka qalaya ee waxaanoo cabanaani waa maxay waxaanaa khatartiisa garanayaa buui anugu nasiib wey waxaanaan anugu khatartiisa garanayaa buui marka hadduu joogto yahay de halistiisuu leeyahay wa ishaalun mutawaatirun ishaalkuna waa shubankii waa shuban isaguna dee wada socdo jirkii baa isna ku fuqbaxaya oo haddaan dee qofka wax ilaahay la gaa wax lala gaadhin isna waa dhimanaya wadiqun wa minhu diqun baa ka mid isna waa wadna gariir waa xanuunada wadnaha ku dhaca un weeyaan wabtidaau faalijin xanuunkaa isna faaliga laydhahay markaan maqaana aadka inoogu badan allah inaga najeeye isaguna kaa weeyo waa labadaa dhinac mid ahaantii oo markaa qalal uu ku dhacaya ama shaqayn waayaya wa khuruuju acaamin cunto soo bixidda ayra hayri mustaxiilin aan isbedelin cuntadii oo sideedii ah sidii uu halkan ka geliyo xagga dambe ka keeno oo xanuun markaa daraaddiina uga keeno kaasina waa marad makuufa weeye aw yakruju bishiddatin wawajac ama wuxuu ku soo baxayaa xanuun iyo si adag buu usoo baxayaa yani qofkii oo ducda oo xanuunsada ayuun bay kaga imanaysaa ama masalan shiddo iyo wajaac ma jire macahu damun dhiig baa la socda oo dhiiga ayaa markaa isagiina u saxaroonaya xanuunada noocaasi waa xanuunada makuufka la yidhaahdo wa xuman muطbaqatun ama mubiqatun ama muabiqatun waa xumadda xuman muطbaqatun ama mubiqatun waa xumadda laazimada ah iyaduna joogtada weeye aw hayriha ama xumada mubiqada keyrkeed macnaa xumadihii kale taa joogtay ama kuwii kalena ayaguna waxay noqonayaan maradka maquufkaa bay gelayaan oo xumadda ayay magacyo ay u kala sasameeyeeno ilaa shan noocbay ay magacbay ku sheegaan markaa xumal wardi mid bay yidhahdeen waa ta maalin kastaba qofka haysa xumal hibdi waa ta maalina timaada maalina ka maqnaata xuma ulud waa ta laba cishanaad timaado laba maalina ka maqnaata xuma akhaweyn laba cishana way imanaysaa laba cishana way maqnaanaysaa ila ribca ayada xumada xuma ribci la yidhaahdo makuufo maaha iyadu maalina qofku way haysaa laba cishana way ka maqan tahay hali labadaa cishay ka maqan tahay ayuu qofku iskaga yar xoogeysanaya wlmadhabu madhab waxa weeye anahu yulxaqu waxaa la haleeshinayaa bilmakuufi maradkaa makuufka waxaa la haleeshiinaya asru kufaarin gaalo qafaalashadeeda ictihaaduu ka caado yeeshay qatlal asraa dadkay qafaasheen inay dilaan waltixaamu kitaalin iyo dagaal hilboobay bayna mutakaafi'ayn laba isu dhigma iyo wa taqdiimin horumarin liqisaasin loo horumariyo aw rajmin ama dhagax ku dilid wa diraabu riixin waa dabayshii oo gees walba ka timaada wahijaani mawjin iyo mawjad ku kacda fii raakibi safiinatin kii doonta fuushanaa wa dalqu xaamilin gabadhii uurka ahayd foosheedii weeye wa bacda alwadci intii ay umushay dabadeedna xanuunkeedu waa maquuf maa lam tanfasil ilmashimatu intaan maneertu ka soo dhicin waxau leeyahay sheekhu halkaa markuu inooga tilmaamay xanuunadii maquufka ahaa buu waxyaalo la haleeshiiyey ma halkan inooga raacinaya marka xanuunadaa aynu soo tilmaanay haddii masalan qofka isagoo ay hayaan uu waxbixiyo ama dardaarmo saddex meeloodoo meel ayuunbaa fulaya waxa uu sameeye wixii ka badanna ma fulayaan kuwana ayana